galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad saddexda bisha nofembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida wararkii u dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee galmudug kadib markii ciidamada dawladda ay la wareegeen goobo muhiima annaku haddii aan nahay ahlusunna waljamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof oo naga dhaawacmo ama hal qof oo naga dhinto ma rabno bulshadeenna uma rabno deegaamadeenna uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annagoo walaalaha madax furashada loo haysto xoraynayna
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda fatahaadaha magaalada beledweyne miyii hadda wax yar waxaa u malaysaa inay sii degaayaan inkastoo la dhahaayay meel kala soo socdo oo bacad meel la dhahaayo ayay soo maraayaan laakiin ugu yaraan dhil way qaadanaysaa in magaalada lagu noqonayo qodobadaasi cayaarihii iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ciraaq ayaa xiray waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada caasimadda ee baqhdaad sidoo kale waxaa la xiray iskuullada iyo xafiisyada dowladda ee magaalada baqhdaad iyo magaalooyinka kale ee ciraaq axadda maanta ah xilli uu bilowday toddobaadkan maalmaha shaqada ee muslimiinta tirada badan ee ciraaq ayaa dibadbaxayaashu ay ku sugan yihiin waddooyinka iyagoo dalbanaya in isbeddel siyaasadeed uu dalkaasi ka dhaco tobannaan kun oo ciraaq ah oo isugu soo uruuray fagaaraha xorriyadda ee magaalada baqhdaad ayaa dhigaya mudaharaadkii ugu weynaa ee ka dhan ah dowladda ciraaq tan iyo intii ay soo bilowdeen dibadbaxyada bil ka hor mudaaharaadayaal calamo lulaya ayaa soo buuxiyey fagaaraha iyo waddooyinka muhiimka ah maalintii jimcaha xilliga salaada khudbada ee jimcaha
wasaaradda difaaca ee dalka turkiga ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex iyo toban qof lagu dilay sabtidii qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay suuq ku yaala magaalada tal abyaad ee xuduudda waqooyi ee dalka syriya ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi laakiin wasaaradda ayaa ku eedeysay cutubyada y p g ee ilaalada kurdiyiinta dalka syriya wasaaradda ayaa sidoo kale waxay ugu baaqday hogaamiyayaasha caalamka inay meel uga soo wada jeestaan jabhadda y b g oo ay ku qeexday inay yihiin urur argagixiso cadowa turkiga ah ayaa jabhadda y b g waxa uu u aqoonsan yahay urur argagixiso laakiin maraykanka ayaa u arka furaha isbahaysiga dagaalada ka dhanka ah kooxda isis
kooxda islaamiyiinta bakistan ayaa sugaya is-casilaada ra-iisul wasaaraha dalkaasi tobannaan kun oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta ah oo uu ku mudaaharaadaya caasimadda bakistan ayaa sugaya wakhtiga uu hogaamiyahooda u qabtay inuu isku casilo ra-iisul wasaaraha bakistan wadaadka mowlaana fasluraxmaan ayaa toddobaadkii hore u kaxeeyey koox taageerayaashiisa ah magaalada islaamabad si uu cadaadis ugu saaro ra-iisul wasaare cimraan qaan inuu iscasilo wuxuuna qaan ugu yeeray hogaamiye aan sharciyad haysan raxmaan ayaa si maldahan u sheegay inuu ku kicin karo taageerayaashiisa in ay toos ugu mudaaharaadaan xarumaha dowladda ayna ku qasbaan qaan inuu xafiiska banneeyo master qaan ayaa sheegay inuusan qorshaynaynin inuu is-casilo maamulayaasha bakistan ayaa adkeeyey ammaanka agagaarka xerada ay bannaanbaxyadu ka socdaan booliiska ayaa xiray waddooyinka gala iyo kuwa ka baxa goobtan iyagoo sidoo kalena ku soo daabulay ciidamada rabshadaha ka hortaga
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullah cali khamani ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada wadahadallo dhex mara iiraan iyo maraykanka hadalkan ayaa yimid maalin ka hor afartan sano guuradii kasoo wareegatay afduubkii diblomaasiyiintii safaaradda maraykanka ee tehraan ee sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii khudbadda uu ku soo beegay munaasabadan ayuu khamenei ku sheegay in ay khaldan yihiin kuwa aaminsan in uu xalku ku jiro wadahadallo lala galo dalka maraykanka xiriirka diblomaasiya ee maraykanka iyo iiraan ayaa gaaray halkii ugu liitay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii kadib markii koox arday ah oo iiraaniyiina ay afduub ugu qabsadeen xarunta safaaradda maraykanka ee tehraan ilaa iyo laba iyo konton qof oo muwaadiniin maraykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin iyo weliba qoysaskooda muwaadiniinta maraykanka ayaa la haystay ayaa la haystayaal u ahaa ardaydaasi muddo afar boqol afar iyo afartan maalmood ah laga soo bilaabo afartii bishii nofembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ilaa iyo labaatankii janawari ee sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana galmudug xaaladda magaalooyinka dhuusamareeb guriceel iyo matabaan ayaa degan kadib dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ilaa iyo shalay ka socday wararka aynu ka helayno ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan magaalooyinka matabaan iyo gurceel iyadoo maleeshiyaadka ahlu sunna waljamaaca ay dhinac oga baxeen dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in magaalada ay ku wada sugan yihiin ciidanka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo weliba kuwa ahlu sunna waljamaaca xaaladuna ay degan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo kadib saacado jahawareera oo laga dareemayey gurceel iyo dhuusamareeb ayaa hadda gelaysa jawi deganaan ah waxaana gooba ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ahlusunna si nabada kula wareegay ciidamada dowladda kuwa oo ay ka mid ahaayeen saldhigga guriceel xarunta maamulka guriceel iyo xaruntii degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inkastoo hoggaanka ahlusunna iyo dowladda aysan isku soo dhowaanin haddana mas-uuliyiinta ayaa deegaanada ka wada dadaala lagu baajinayo xiisad gacanka hadal gaarta waxaana dhuusamareeb iyo guriceel ka kala socda kulamo looga tashanaya xaaladda deegaanada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo la hadlay bulshada guriceel ayaa hoggaanka ahlusunna u jeediyey eedeyn ku aadan inay wadaan qulqulato ka dhannaa dhismaha galmudug indharun ay ku hooyaana layidhi waxa aan arkayno maanta ma aha ahlusunna sidii aan kusoo wada bilownay kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyi lahaa ku gabyey ammaan gabadhii umashxaraled ee u mashxarada waa dib u noqosho dhaqanka hadda ahlusunna waljamaaca markaan ka muuqdaa waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanaan ku taagnay ha sababanina idinkoo idinku mid yaroo idiin gaaroo meel celiyayo ku jirta labadan farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan war dabcinay oo dabcinay oo dabcinay ahlu sunna waljamaaca iyo culummadow ilaahay inta ka baqdaan katiinada ha geejinina haddaadnaan rabin inay go'do madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna ayaa v o a u sheegay runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo had deertaan dhacay waxyaabo cusub bay noqdeen oo aada iyo aad aanaan ka malaysanaynin xagga dowladda inay ka yimaadaan annaku haddii aan nahay ahlusunna waljamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof uu naga dhaawacmo ama hal qof uu naga dhinto ma rabno bulshadeenna uma rabno deegaamadeenna uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annakoo walaalaha madax furashada loo haysto xoraynayna inuu ama naga dhinto ama naga dhaawacmo taas ayaa diinteennuna na faraysaa annakuna aan doonaynaa inaan isu bahaysanno dowladda federaalkana aan ka rabnaa inaan masalanba ay nagu gacan siido
macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhex mara bulshada wada degan deegaanada galmudug midda kood waxaan u jeedinayaa culimaaudiinka ahlusuna jamaaca walaalaheen waxaan u leenahay walaalaheen waxaan leenahay culamadeeni baa tihiin agteenna waa karaamaysan tihiin halgankii ahlusunna waljamaaca ee ka bilowday laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii gobolada dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoreynaya awalan gaar ahaan guud ahaana la rabay ummadda soomaaliya in laga xoreeyo nimanka ayaga ah dhibta badan ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo bawar siyaasadeed ma ahayn waxaan filayaa inay ahayd ahlusunna waxay halgankaas u galaysay inay ku sinto system guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas ay culummadu hayaan ee ay u guntadeen ayagu isu direen waxaan rajaynaynaa dowladdan hadda joogta inay tahay sistamkii ugu wanaagsanaa sida aan guud ahaan dadka soomaaliyeed arko sistamkii ugu wanaagsanaayo wax lagu rajin lahaa inuu yahay waxaana deeqa dowladnimo nama deeqo jamahdaysi iyo gobolaysi nama deeqo midda labaad waxaan u dirayaa dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda hawsha ka wada caasimadda galmudug dhuusamareeb waxaan leenahay shaqaaqooyinkii intooda ha ku ekaadeen bulshada iskudhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda ha la ilaaliyo dowladdii guud waa idinka dowladdii waddanka waa dowladda dhexe dowlad goboleedkii galmudug oo afarta bilood dib nooga dhacay oo aan sugayna intaasoo loo dhegataagayena sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda ha la galo culummadu waa culimmadiinnii bulshada bulshaduna waa bulshadiinnii cid kala qoqob iyo waxa weeye kanaa waxa weeye igu mabda'a iyo midna ma jiraanin hawshii hore hawshii intaa ha ku dhammaato dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudugna hawshii ha dardargeliso ha dhaqaajiso insha allah taala intaan ku baaqayna walaal macana ma garata sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee haatan loo darban yahay sheekh shaakir ma jiraan wax wada hadallo ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo galmudug ahlu sunna iyo dowladda dhex maray arrinkaasi waa midka aan ku dadaalayna waaye waxaana rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaato rajaynaynaa haddii alla idin xiisadda hadda taagan waxaa jira warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo iyo gobolka hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan gacan kuhaynteeda la wareegeen dowladda arrintaa ma jirtaa
ciidamada yani maamulkii jiray oo halka ka jiray oo galmudug ahaa iyo ciidamada dawladda labaduba gacantay ku hayaan haddana gacantay ku hayaan amnigiina waa ka wada shaqaynayaan haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaaha iidaanka dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda dhuusamareeb xaaladeedu waa degan tahay aad iyo aaday u fiican tahay ma jiraan xiriir si gaara idiin dhex maray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan galgaduud waa jiraan in badanaa wada xiriirnay oo aan isu nimaadnaa waana ka wada sheekaysanaa masiirka galmudug waa ka wada sheekaysanaa waanana wada quseeyaa wanaagga inaan ku dhammayno ayaana rajaynaynaa biidni illahi alkariim cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
iyadoo si weyn cabsi looga qabay in xeebaha puntland ay soo gaaraan duufaan ku wajahnayd deegaanada xeebaha badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed ee puntland ayaa waxaa ka bilowday roobab mihiigaan ah oo da'ayay ilaa iyo habeennimadii xalay kuwaasoo aan la soo sheegin inay geysteen wax dhibaato ah balse saacado badan da'ayey faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay boosaaso roobkan oo intiisa badan bilowday habeennimadii xalay ayaa dhulka uu ka da'ay waxaa ka mid ah degmooyinka caluula baargaal bandarbayla xaafuun qandala iyo boosaaso kuwaasoo ku teedsan xeebaha badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed dadka ku dhaqan deegaanada roobku uu ka da-ay oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in roobkaani uusan waxyeello u geystan dadka iyo xoolahaba magaca anigu waxaan ahaa duka degmada bareeda magacayga waxaa la yidhaha ashid maxamed axmed annagu waxaa joognaa bareeda geeska soomaaliya meesha laba badood ay isugu yimaadaan oo badda cas iyo badweynka indiya roobkaasi shalay laba iyo tobankii galabnimo maqribkii markii salaada lagu jiray buu roobkaas buu naaleelay waa roobka loo yaqaan baliyeyska wax dhibaataana ma wato dabaylna ma wato saa kale roob yar baana qabtay isaguna saas oo kale u ahaa hadda xoogaha yar oo dabayli waa ku jiraan saa u buuraynaa waa degan tahay darbad maaha samadoon faarax guuleed cumar maxamuud oo ka soo hadlaya degmada gumbax afar saac oo xalaya baa roob gumbax iyo cadaya iyo xandha iyo intaa sarif wax dabaylana una wadan togaga dhanna ay biyuhu marayaan weliba toga aan joogo hadda aan kaala soo hadlayo oo gumbax ah biyaha maray weligood ma marin dhirta ay sitaan iyo quracyada ay sitaan iyo waxyaalaha ay sitaaniin aad baad ula ashqaraaraysaa wax alla wax uu xoole yeelay iyo wax dad uu yeelay haba yaraata ma ay jiraan inkastoo xoolaha onkor iyo meelaha godadka ay horay u aadeen oo ayan jooginba magacaygu waa siciid aadan cali siciid antero waxaan ahay maayarka degmada bandarbayla roobku marka hore wuxuu ku bilowday u gaarsiisan yahay in ka baxsan magaalada banaankeeda ilaa toban kilomitr ayuu gaarsiisan yahay ilaa magaalada xaafuun area ilaa baadiyaha ka sokeeyo o dhan wax dabayla uu wataa ma jirto jawi degan ku bilowday roob ilaa haddana wuxuu ku socdaa jawigii deganaa walaal cabdiraxmaan muuse cumar baa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada murcanyo gobolka gardafuur ilaa xalay waxaan nahay roob aada u fiican oo tumaya ilaahay baanu ka magan galnay insha allahu haddeerna jawigu caadi weeye waa degan yahay muddo dhowr sana ah dhulkan roob kama de'in siiba xeebaha kan ee gardafuul murcanyo iyo xaabo iyo geesaley marka haddeerna roobka nahaya waa roob caamiyo ah ilaa baargaal jira alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aniga magacaygu waa cabdullaahi cali dacar gandalaa jooga kalaalay hadda waa da'aya xalay lix saac buu nagu xurtay sideed iyo labaatan muudada kacay ma garatay kabaxay saaka hal saac buu soo laabtay ilaa xilli aan kula hadlayno waan nahaya biyaha intaan la hadalnay ceelgaal ilaa karin waxa weeye meesha la tugweyne iyo midlehe biyaha waa soo ceshay badii hadda nooma muuqato biyaa noo muuqdo biyo guurayo oo guduudan oo dhoobaha baa noo muuqdo badi nooma muuqato in lamaa buruc oo xaytimadan nagu gudban oo magaalada dusheeda biyaha kasii wada ceshay
deegaamada puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin dhulka ku teedsan xeebaha waxaana degniin arrintaa la xiriirta bulshada u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha puntland taasoo sababtay in dadweynuhu ay ka tabaabushaystaan dhibaatooyinka ka imaan kara duufaanaha la sheegay hase yeeshee ma jirto ilaa iyo iminka wax dhibaato ah oo roobkani uu soo gaarsiiyey dadka iyo duunyadaba faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kalena culummada puntland ayaa toddobaadkan waxa ay ku howlanaayeen gurmad dhaqaale loogu uruurinayo dadka fatahaadaha webiga uu barakiciyey ee ku nool magaalada beledweyne waxaa kaloo jira gurmad noocan oo kale ah oo ka socda magaalooyinka puntland kaas oo lacag lacag dhar cunto iyo gogasha lagu seexdo ay dad isxilqaamayaal ah ku uruurinayaan xaafadaha iyo goobaha ganacsiga sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimmada puntland ayaa sheegay in iminka ay culimmadu gacanta ku hayaan lacag ku dhow saddex boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa waraysigan kula yeelatay magaalada boosaaso
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin sala allahu caleyh wasalam faadima walaal marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka xiga saddex habeenoo isku xigta ayaanu waxaanu wadnay inaanu gurmadka walaalaha u dhaqaaqno annagu boosaaso ahaan lacagihii annagu masaajida iyo tviyada aan fariisanay ka culimo ahaan aanu ka ururinay naloo yaboohay weli qeybtood ma aanaan soo ururin waa boqol iyo afartan iyo afar kun iyo siddeetan iyo afar dollar dhibic konton iyo kow waxaa jira maalintii jimcaha ayadana oo culimmadu garoowe iyaguna masaajida ka istaageen lacag ilaa soddon kun oo dollar ah ayaa jirta oo iyadana halkaas laga yaboohay lacagahaasu boqol toddobaatan iyo afar kun iyo siddeetan iyo afar dollar dhibic konton iyo kow bay isku noqonayaan waxaa kaloo jiray faadimo habeenkii aanu bilownay maxaan ku lehay gurmadka walaalaha beledweyne oo aanu aragnay dhibaatada taagan isla markaasna madaxda dalka madaxweynaha puntland uu ku dhawaaqay in walaalaha loo gurmado ayaan waxaan soo bandhignay lacagihii abaaraha ka haray lacagihii abaaraha ka haray oo imise ahaayeen lacagta abaartii ka hartay abaartii sima oad garanaysid lacagta xisaab xirkii baan soo bandhignay habeenkaas waxaa lacagta harsan ay noqotay oo kamnada noogu jirtay boqol lixdan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed lacagtaasna waxaanu go'aaminay inaan raacino gurmadka walaalaha beledweyne marka ilaa iyo hadda halkaasaan maraynaa waxaanuna jecelnahay ilaa laba maalmood inaan ku soo gebagabayno hawsha aan wadno kabacdina markaa insha allahu tacaala aanu galno taladii iyo qaabkii aan walaalahan wax ugu gudbin lahayn marka laysku daro lacagtii horey akoonka culimada ku jirtay ee abaaraha ka hartay iyo tan iminka aada ururseen maxay noqonaysaa wadarta guud wadarta guud waxay noqonaysaa boqol iyo toddobaatan iyo afar kun sideetan iyo afar dolar dhibic konton iyo kow iyo boqol lixdan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed point zero zero one waxay noqonaysaa saddex boqol soddon iyo sideed kun afar boqol lixdan iyo labo dhibic konton iyo kow imise cishaa ka hartay muddadii aad ugu talagashay inaad lacagtaan ururisaan gurmadka insha allahu tacaala waxaan jecelnaha ilaa laba maalmood gudahood inaan kusoo gebagabayno intaasna waa sii wadi doonaa waxaa jira shirkado nala ballansan oo weli aan waxna siinin iyagana waxbaan ka rajaynaynaa waxaa jira dad fara badan faadimoy oo dadaalo wada oo dhalinyaro leh oo dhallinyaradaas oo rag iyo dumar isugu jirta odayaal leh oo magaalooyinka puntland oo dhan maxaan ku lehay iyaguna hawlo ka wada iyaguna insha allahu tacaala de hawlahaas kolley wixii kasoo kordhay iyagaa sheegi doona dadka hormuudka ka ah laakiin annagu inta hadda aanu qabanay oo gacanta ku hayno waa intaas waxyaabo kalena waa filaynaa laba maalmood gudahoodna waa soo gebagabaynaynaa halkaasay maraysaa marka lacagtaan macadaan baad ku geyn doontaan mase waxbaad ku gadaysaan
faadumoy marka gurmadka la uruurinayo waxyaabaha aan bartay maadaama muddo dheer aan kasoo shaqaynayay waxaa aad iyo aad u fara badan in hadallo fara badan lagu sheego hadda qaar baa dadka waxay odhanayaan beledweyne kasoo hadlaya raashin looma baahna qaar baa waxay leeyihiin looma baahna boco qaar marka yacnihii dadka qofba waxbuu kuu sheegaya annaga waxaan rabnaa xog biyo kama dhibcaana inaan uruurino dabeetana xogta aan ku macaamilno xogtaa wixii ka dhasha ayaan rabnaa insha allahu tacala inaan ku camal falno lacagtan waad ururiseen ma diraysaan mase qeyb culimada ka mid a ayaa bixinteeda ka qayb qaadan doona hawshan waxaan ku ballanay marka aanu anagu gebagabayno dadaalkan aan wadno inaanu kulanno dowladda uu hogaaminaya madaxweynaha puntland kabacdina markaas aanu insha allahu tacaala wixii oo habaysan aanu ka tashano kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culammada puntland oo u warramayey waryaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac haatanna waxaa dhegeystayaal aad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonnaa xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta magaalada beledweyne oo ay toddobaadkii lasoo dhaafay daadad xoog lihi ku dhufteen kuwaasoo khasaaro naf iyo maalaba geystay boqolaal kun oo dadweyne ah ayaa magaalada ka barakacay oo haatanba daadsan duleedka magaaladaasi barnaamijka waxaa iigu marti ah safiyo xasan sheekh cali jimcaale oo ah duqa magaalada beledweyne safiyo marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay waan ku dhowahay
magaaladaadii biyo baa harqiyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay dhibaato xooggan baa ka taagnayd hadda xaaladdu waa sidee bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa haddii aan waxyar kaaga taabto xaaladda beledweyne waa xaalad national crisis ama masiibo qaran waxa waaye wax lasoo koobi karo wax markii lagu sheegay markaa aragtid isku mid ma aha marka ugu horeyso waxaa ka dhacay fatahaad aada u baaxad weyn anagoo fatahaadii nahaya haddana roob xoogan yimaaday magaaladii oo dhan waa laga barakacay oo banaankaa loo barakacay geerina way imaaday wallaahi wax sanadkan waa sanadka ugu disasterka badneed sidii fogta ku haayo tirada dhimashadu intee bay la eg tahay ilaa iyo hadda
tirada dhimashada toban qofood horto beenta isla saarneen saddex qofoodna waxaa la dhahay webiga ayay ku dhaceen marka total waa saddex iyo toban qofood waa laga yaabaa markay biyaha gursadaan inay dad kala soo bixi doonaan hadda inta aan hubno waa saddex iyo toban qofood marka meydadka lasoo helay gacanta lagu hayo ee la hubiyeyna waa waa intee tiradoodu meydadka hadda gacanta aan ku helnay oo kii meydka ugu dambeeyey maanta aan aasnay waa sagaal qofood hal qof waan aasnay oo ma garanayno qofkuu yahay gudigii ayaa ka bedelnay laakiin waan duugnay sideed qofoodna anagay ila socdeen doonta ilaa hadda laba qofood ayaa naga maqan goorma ayaa suurtagala oo la qiyaasayaa inay dadku dib ugu soo laabtaan guryahooda wallaahi haddii runta aan ka hadalno biyihii hadda wax yar waxaa u malaysaa inay sii degaayaan inkastoo la dhahayay iyo kala soo socdo oo bacad meel la dhahayo ayay soo maraayaan laakiin ugu yaraan bil way qaadanaysaa in magaalada lagu noqonayo ma ka haysaan wax tira kooba ee dadka ee barakacay ee guryahooda ee ka barakacay ee hadda bannaanada jooga dabcan ee tira koob rasmi ah haddaanu jirinna wax qiyaasa ma jiraan konton kun dhinac way uban way usoo qaxeen dhan kale inta lixdan kun exactly hadda eh, waxaan sameynay eh, dhalinyaro badan eh, dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan hadda bilaabnay kan hijiri lasoo dhaafay inaan daato saxe helno marka insha allahna waxay soo gabagabeyn doontaa takbirinta hadduu cali yidhaahdo maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda la gaarsiiyey ee dadkaasi faraha badan leh ee hadda aad ka sheekaynayso ee tiradoodu waa intaasi la eg tahay ee guryahoodii ka baxay wax gurmada oo u qalma dadka ma la gaarsiiyey gargaarka ugu horeeyey wuxuu naga soo gaaray dowladda federaalka wasaaradda maareynta masiibooyinka oo ugu soo gargaartay eh, teendooyin iyo ma- eh, shabaqyada oo kaneecada looga hoos galo waa labada wax ugu muhiimsan kadibna hadduu alla yiraahdo eh, dhibaatada ugu weyn baladweynan ficilo goorka ayaa naga xidhna ka hadda maanta wuu noo furmay deeqihiina way bilaawdeen Eh, waana rajeyneynaa wax badan inay imaan doonaan ballanqaadyo badan ayaan qabnaa dhegaysta baa qadka ku jira oo doonaya inuu eh, ku weydiiyo su'aal waxaan filayaa inuu magaalada beledweyne joogo Eh, dabcan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto eh, eh, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Eh, duqa magaalada beledweyne eh, safiyo eh, xasan sheekh cali jimcaale
magacaydu waa khaliif shuuriye xasan eh, waxaana joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan Eh, hore waan mahad celinayaa v o a marka xigtana eh, sidoo kaleenta safiyo ayayna way mahadsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan weydiiyo safiyo eh, iyo baxada beledweyne ama faha- fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey gudaha magaalada beledweyne ma aha midii ugu horeysay Eh, waxaa looga taa waa midii saddexaad ee ku dhufato oo lixaad weyna u geysatay eh, gu- eh, magaalada Eh, waxaan rabaa marka safiya maadaama ay tahay dugii magaalada beledweyne eh, keliya inay wax u qabtaan iska daaya ma awoodi waayeen ka maamul ahaan inay dadka ka wacyigeliyaan biyaha intaa la eg ay yidhaahdaan biyaha intaa la egaa soo socdo magaaladana way soo geli hayaan marka dadku inay buuraha iyo meelaha kale ay ku bixi karaan ay ay tagaan Mhm, waa mahadsantahay ah, ma awoodi waayo maamulkooda su-aashaad way caddaha waa mahadsan tahay su-aasha labaad oon rabo inaan weydiiyo soo koob soo koob aad u soo koob okay su-aasha labaad oon rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaa dhacday musiibaa dhacday Eh, waa la dareemi karaa inta ay la egtahay yacni waxaa yimiday lacago badan oo ma- fatahaadaha fatahaadaha loogu talagalay waxayna eh, yaalaan xawaaladaha kuwana khadkay kusoo jiraan dadkaas eh, lacagaha soo sadaqaystay ee fatahaada ugu talagalay ma jiraan nidaam dadka way kala daran yihiin oo lagu siinaayo oo maamulka u degan ma jiraan marka waxaan salaamayaa walaalkay khaliif Eh, waa mahadsan yahay Eh, haddii aa la socotid eh, guryaha gobolka markii ugu horeysay bilaabanayeen roobabka intaysan fatahaada badan imaanin gudoomiye cali caraane miidiya uu ka sheegay wax la qarin kara ma aha inay fatahaad jiraan inay dadka ka baxaan xafiiskeyga warqada waa waa kuu soo diri karaa asigana walaalkay waa tusi karaa dadka wacyigelinaan u sameynay marka ma garanayo walaalkay inuu fiirsanayo tv-da iyo inuu wacyigelinta uu maqlay Eh, taas halkaasa uga baxaya way jirtaa in eh, lacaga lasoo diray oo xawaaladaha iyo laakiin ilaa iyo hadda waxaa laga lacag ka maamul ahaan gacanteena kusoo dhacay ma jirto laakiin madaxweynaha maxana cabdiwaare guddi ayuu u sameeyey si transparency ah dadka dhibaataysan oo baahiyada gaarka qabaan kow wax loo gaarsiiyo dhalinyaro ayaa magaalada lagu daayay oo ka hufan musuqmaasuq ka hufan qabiil in ay soo tira koobaan eh, dadka baahiyada gaarka qaba iyo dadka ugu nugul oo wax haysanin marka markay gacanta soo gaartana insha allah waa la siin doonaa dadkii hadda eh, waxaan la soconnaa in ay eh, dibadda ka joogaan eh, magaalada oo ay eh, bannaanadaas daadsan yihiin Eh, gargaarkana xilligan iyo wax ka sii horreeyey wakhti ka sii horreeyey baa loo baahnaa marka ma is leedahay gurmadka sidii loogu talagalay uma aanu dhicin hadday noqon lahayd dowladda federaalka jaaliyadaha dibadda iyo dadka gudaha joogaba oo waxaa laga yaabaa sambuus laga adimay inay sheekadu noqoto oo dadkii markii ay biyihii ka baxaan oo ay guryahooda kusoo laabtaan uun gargaarkii uu soo gaaro may uma malaynayo dowladda federaalka wixii ay awoodda way samaysay annagana ka maamul ahaan wixii aan awoodnay waan samaynay shaltar waxa uga muhiimsan dadka waa inay hoy iyo degaan helaan teendooyinna waa la siiyey wixii dambena way imaanayaan walaa waxaan national disaster waay waxaan ka qaban karno soomaaliya maanta waa garanaysaa meesha ay ka taagan tahay dhibaatada marka disaster yimaado ma haysano plan oo uga hortagno marka insha allah waa dadaaloonaa shacabka laakiin waxaa laga rabaa walaalkay kaliil arrinta waxay kusoo noqonay shacabka ma aha hadda inaan ka hadlo shacabka muxuu cashuurta u dhiibi waaye qof dhibaataa jirto laakiin maxaa dowladnimo waa maxay waa inaa canshuurta dhiibtaa kadib shacabka inuu nagula xisaabtamaa haddaysan ani dad magaala ahay canshuur ima siiyaan see magaalada ku nadaafina see caafimaadka ku horumarinayna sidee ku horumarinaynaa waxbarashada marka shacabka ayay kusoo noqonaysaa waa wax inaan ka wada tashano shacabka u baahan tahay oo accountabilityna lagu sameeya duka magaalada gudoomiyaha gobolka lala xisaabtamaa laakiin waxaa lala xisaabtamaya markay canshuurta bixiyaan v o a america joogtiin canshuuraa bixisiin waana la xisaabtantiin sidaan la socdo maxaa hortaagan in canshuur laga qaado ee dadka ku dhaqan magaalada beledweyne wax hortaagan hadda ma jirto systemkii ayaa marka hore jira systemkii ayaan dhisnaanay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha haddana waa bilaabaynaa hadduu ani yidhaahdo waayahay aad baad umahadsan tahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso safiyo xasan gudoomiyaha ama aan idhaahdee duqa magaalada beledweyne magacaygu waxaan joogaa magaalada beledweyne magacayguna waa cabdiqaadir yuusuf cilmo xasan weriye jacfar iyo marwo safilo maayarka magaalada beledweyne labaduna waa salaamay cabdisalaam haddaan u gudbo su-aashooda waxaan rabaa maayarka inaan weydiiyo afar su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay mudana maayar magaalada beledweyne waxaa kusoo baxay fatahaad fatahaaduna ma ahayn mid kor ka timid waxay ka timiday meel dheeray ka timid dhul dheeray soo martay etoobiya ka timid adiga ka maayar ahaan magaalada damsuulka saaxib ayay dhammaan camintay hal mar oo keliya kamaana hadlin miidiyaha umana sheegin shacabkaad maayarka ad u ahayd in biidaha ay kusoo socoto su-aasha labaad waxay tahay waxaa shacabka beledweyne oo banaanka yaala su-aashaas su-aasha koowaad su-aasha koowaad intaanan iyada u gudbin su-aasha intaanan iyada u gudbin way ka jawaabtay isla su-aashaas su-aashaada labaad u gudub su-aashada labaad haddaan gudbo mudane maayar magaalada beledweyne shacabka shacabkiisu wuxuu banaanka yaalaa saddex isbo welina ma jirto wax gargaara oo la gaarsiiyey adinka ka shabeel ahaan waxaad tihiin maamul aad tihiin madaxweyne ad leedihiin xildhibaana ad leedihiin state ad leed waxaad leedihiin golada zuula ad leedihiin weli wax adinka dhinaceyna ka yimid oo shacabka gaaray ma jiraan walow ha ahaato hal bac keliya maxaa idin hor taagan inaad shacabkiina wax jeedkiina maadaama aad dadkan aduka aad maamul utihiin ood maaragtay canshuurtiisii iyo dowladda federaalka ikamkaad ku lehdaan ad qaadaan maxaa idin diiday in aduku wax dhinaceyna ka yimaad aad shacabka aad ku caawisaan maadaama qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo caalamka joogaa oo jeedkiisa wax ka bixina su-aashayda saddexaad waxa weeyaan mudana maayar waxaan ognahay gargaar yar oo soo gaaray ay shaqada bixiyeen iyo dad muxsiniin ay bixiyeen in maamulka qayb ka mida intaa loo diiday ay suuqa ku iibinayeen maxaa keenay adigoo joogtiin oo maamulkii in suuqa lagu iibiyo su-aashayda afaraad waxay tahay mudana maayar dhammaan magaalada beledweyne waa burbureen muskulihii iyo gurihii waa burburay runtii waxaa ka jiro kalaaca aada u fara badan iyo burbur aada u baahsan buundada beledweyne horey gadaala laysaga keena qashina horey gadaal loogu shuba oo waa buundadan waxay dhisantahay qarni ka badan maxaa idiin diyaarsan markay biyuhu magaalada ka laabtaan in shacabka aad u qabataan maadaama aan ognahay maamulada adinkood uga horreeyay inaysan magaalada waxba ka qaban waa ka baxay asalaamu calaykum waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysaba aan ku bilowno maamulada idinka horreeyey ee magaalada waxba kamaanay qaban buu leeyahay ee idinka maxaa idiin diyaarsan haddii ay biyuhu laabtaan oo magaaladu ay ka baxaan ee biyaha waa mahadsan tahay magaalada wuu ka warqabaa shalay iyo fatahaad jirin ayaa nadaafadeeda sooga saarnay oo number one aan ka dhignay haddana qorshaheeda waa ku jirnaa aa nadaafada sideeda aan ugu sii wadi doono hadduu al yiraahdo ankaleenso raashin yar oo keeneen hay-ad hay-adana iyada gacanteeda ay ku bixisay ma aha waxa anaga dhiibsanay waxa hadda uu guddiga ugu magacaabay madaxweyne maxamed cali abdiwaare waxay ahayd in musuq maasuqa laga hortago qofkii lagu arkana la xiro marka hadduu al yidhaahdo haddii shalay hay-adda ee qalad ay ku bixisa ama qof maamulka kamida uu qalad uu ku bixiyo qaladkaas waa la saxayaa ibcaadana layaa qof walba qaladka wuu ka dhacaa laakiin waxaan ku ballan qaadayaa in qof kastoo dhibaataysan wax la gaarsiin doono hadduu al yidhaahdo waaya su-aasha kale ee wuxuu leeyahay e hirshabeelle maamul ahaan wax gargaara iyagu ma gaarsiiyeen dadka fatahaadda beledweyne ku barakacay waa mahadsantihiin horta maamul goboleed hirshabeelle waa maamul goboleed muddo yar dhisnaa waana dareemi kartiin dhaqaale badan inaysan haysanin laakiin haddana way dadaaleen oo wax way keeneen laakiin waxaasay keeneen ma dhacaayo oo kama hor dhacaayo madaxweynehaygaa joogo gudoomiyahaygaa joogo iyagaa laga rabaa hadduu al yiraahdo in ay sheegaan wasiiradii ayaa shaqo ku jiraan marka waa dareemi karna aniga maanta qof iiga xanuun badan ma jirto oo waa qofkii doonteed ay la gadoontay oo asxaabteedii iyo shaqaalaheedii ku dhammaadeen haddana waxaan rabnaa shacabka inay nala shaqeeyaan oo dhanka wanaaga laga wada shaqeeyo somalilan haddaan fiirino faa'iido ma yeelanayno magaaladiina waxa waaye wax kama wada dhaban karno inaan gacmo welijiga wax ku gooyaan shacabka iyo dawladda in ay gacanta isqabsadaan maamulka hir hirshabeelle gaar ahaan maamulka
gobolka hiiraan waan soo dhaweyneynaa
dabcan fatahaadii saameynteedii weli waa ay jirtaa dadkana inta badan waxay sheegaan safiyo in waxani ay yihiin wax laga hortegi karo oo laga gaashaaman karo oo haddii siday tahay loo fuliyo mashaariicda looga hortegayana ay suurtagal tahay in laga hortago ma jiraan wax qorsho ah oo idiin degan ama haddaba adigu aad maskaxda ku hayso ama maamulka gobolka guud ahaan uu maskaxda ku hayo waa mahadsan tahay markaan si guud ahaan uga hadlo dowladda federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle way ka wada fadhiisteen madaxweyne maxamed cabdiwaare iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre balaanaa loo diyaariyey hadduu al yidhaahdana balaankaasna mar dhow waa laga howlgalayaa laakiin haddana marka labaad wuxuu kusoo noqonaya shacabka waxyaabaha hadda aadka loogu aaneeyo marka laga soo tago biyaha kor ka yimaada iyagoo oo beriga ku socda magaalada soo gala waxaa la yidhahdaa webigiibaa aad u yaraaday sidaa daraaddeed biyihii marka ay soo buuxdhaafiyaanba mahayn karo webiga oo wuu fatahayaa qararka buu jabsanaya waxaana sabab u ah in webigii ay ciid fadhiisatay in qashin iyo geedo lagu guray oo sidaa baaxaddii webiga ay u soo yaraatay marmar buu webigu biyola'aan noqdaa oo biyaha dhan ay ka dhammaadaan sida sanadadii lasoo dhaafayba dhacaysay ma jiraan wax qorsho ah oo haddii taasoo kale ay timaaddo aad qashinka uga saaraysaan iyo carrada iyo ciiddaba webiga si baaxaddii webiga ay u weynaato markaana uu biyo badan u qaado dhowr jeer ayaan waxaan wacyigelin ka sameynay qashinka lagu shubaayo webiga dhibaatooyinka uu leeyahay fatahaadda ee ka imaanaysa qashinka lagu shubaayo webiga soo buuxsamaayo way jirtaa inaan qorshe ka leenahnay webiga haddii biyaha uu ka yaraado hadduu al yidhaahdo inaan ciidda aan ka bixin doono in biyo xireen la sameynaayo qorsho weyn oo dowladda hoose ka weyn heer federaal ilaa heer maamul goboleed ayaa jira waayahay dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa kadibna laba su-aalood baan kusoo gebagabayn doonaa faddan halkaad joogtay iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso duqa magaalada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcaale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xaliilo sheekh cabdulaahi waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan gurwa ayaan joogaa waayahay haye xalay soo daa su-aasha aad doonayso waxaan weydiinayaa walaashay aad baan u salaamayaa waxaan weydiinahayaa hadda waxaa jirto ololo maxaan ku rahdaa dadka barakacayaasha iyo wax loo qabanhaya ayaa jirta ololahaas walaashay waxaan weydiinayaa maxaa maxaan ku rahdaa ma sidii hore ayaa la rabaa in wax loo qabto mise si ka bedelan ayaa loo qabanaya waayo aniga hadda waxaan joogaa soddon sano ayaan bad joogaa beledweyne weligay allaha intaa aan joogo wax isirigeliya maana arkin meelo badan degmada ayaan ka dacwooday meel badan baan dhex maray ama qabiil ha noqoto ama ha noqoto xaafad intaba wax igu tixgeliya waan waayey ma xaafadaha maxaan ku rahdaa beledweyne oo dhan ayaa maxaan ku rahdaa lawada tixgelin doonaa oo wax loo qaybin doonaa mise maxaan ku rahdaa sidii awal horeba qabiilaadka waaweyn ay u kala qaybsan jireen oo dadka yaryarka ay ugu dhex dhowr jireen bay ahaan doontaa waayahay waa mahadsan tahay xalim Eh, way ku maqlaysaa safiyo waa mahadsantahay walaashii xaliimo sida hadaasa u sheegay madaxweyne maxamed cabdiwaare guddi ayuu sameeyey guddigaas oo ka kooban afar qeyb haddii isdheheyso shalay si qaldan ayaa wax loo bixin jiray hadda dad baa shaqadooda ku waaynayo hadduu cali yidhaahdo dad baa xabsi ku galayo marka insha allah dadaalkeeda ayaan ku jirnaa in si transparency ah aan waxa loo siiyo dadka masaakiinta ah oo ugu nugul masaakiinta markaan dhahaynana waa curyaamiinta agoomada dadka ee danta yar dadkan soomaaliya waxay dhahdaa four point five iyo qabiilo qabiil ka weyn iyo waxaas anima aaminsani xag ilaahiyan waa ka wada simanahnay taqwada keliya ayaan ku kala duwanahnay marka insha allah waa dadaali doonaa hadduu alla yidhaahdo safiyo waxaa tahay eh, eh, gabadhii ugu horreysay ee maayar ka noqota ee magaalo soomaaliya ku taalla rag baa eh, jagadan hore usoo qaban jiray maadaama adigoo dumara hadda aad jagadii qabatay eh, inkastoo hadda aad muddo kooban joogto ma jiraan waxyaabo aad ku haminayso oo isbeddela oo aad kaga duwanaan doonto raggii eh, kursigan kaaga horreeyey oo aad is leedahay eh, taariikhda ku gal oo ha lagugu xuso maadaama aad noqotay gabadhii ugu horreysay sidoo kalena noqo gabadhii ugu horreysay ee waxaa iyo waxaa iyo waxaa qabata insha allah hadduu alla yidhaahdo waa mahadsan tahay waa rajeynaya inaan wax badan wax wax ugu horeeya aan rabno inaan sameyno town planning oo si aysan mar dambe inoogu soo noqonin fatahaadahan oo aan ka wada tashanay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha waxyaabo badan ayaa jiro ma raba inaan ka hortago magaalada gudaheeda safiyo waddooyin ma lahan eh, inta aan ka war hayno eh, ayroboorka magaalada marka uu roob da-aba wuu xirmaa oo eh, magaalooyinka kale ee ku dhow dhow baa eh, eh, laga duulaa lagana soo degaa eh, arrimahaasi maxaa kaaga qorshaysan waa sidaan kuu sheegayay qorshaha ugu waaweyn waa elaboorka hadduu alla yidhaahdo iyo wadigaas biyahaas oo la maareeyo iyo city planning inaan soo geno jidadka waan dareemi karaa qof kastoo beledweyne jooga ayaa og wadooyinka si qaldan in loo dhistay marka shaqooyin badanaa ka horeyso waa in aad city planning aad samaysid waxaa ku qasban tahay gurigii jid qaldan soo gala ama jidka soo gala inaad jebisid wax badan ayaa kaa hor imaanaya laakiin insha allah wadatashi iyo waxaan ku jirnaa hadduu alla yidhaahdo inaan ka shaqeyno wax walbana waxaa ka horeeya inaan masiibadan ka baxno hadduu alla yidhaahdo waayahay eh, ugu dambayntii eh, safiyo waxaad ka mid ahayd eh, mas-uuliyiintii saarnayd eh, doontii eh, ku qallibintay toddobaadkii hore eh, magaalada beledweyne oo ay dadka fara, faraha badan lihi eh, ku dhinteen qaarkoodna lagu la'yahay ilaa iyo hadda eh, bal si kooban noogu sharax eh, adinku ujeeddadiinna waxa ay ahayd halka aad u socoteen dhibka idinku dhacay iyo eh, dadka in, halkaasi ku geeriyooday eh, hawsha ay ka hayeen eh, eh, magaalada beledweyne
subaxdii waxaan soo baxnay hal saac iyo konton daqiiqo deentana waxay naga qismatay laba saac waxaan usoo baxnay roob badan ayaa habeenkii dhacay taleefano badan ayaa soo dhacay dad go-doon ku ah xaafadaha marka waxaan isdhihi jiray niman kaleeto doonta dadkaan hala soo bixiyo alxamdulilah waxaan u soconay gargaar anagaa ilaahey qadar alla qorneyd la kulanay waxaa ku dhimatay toban qofood doonti aan saarnaa oo aniga ilaahay iga badbaadiye aniga iyo lix qofood oo kaleyso gabadha ugu horeysa dahabo ilaa iyo hadda aanan helin needkeedii ama nolol la taliyaha madaxweynaha ayay ahayd danka haweenka waxaa kaloo ku jira agaasimaha xafiiskeeda waxaa ku jiray agaasimaha nadaafada dowladda hoose waxaa kaloo ku jiray wiil gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada shibis waxaa ku- waxaa kaloo ku jiray darawalkeyga iyo dad kaleentoo shacab ah waaya marka shilka maxaa keenay ma doonta oo dad aad u fara badan ay saarnaayeenba ma dhagax bay ku dhacday ma hir weyn baa qaaday maxaa keenay shilkaas si ay doontu ku qallibantay horta doonta sida aan aniga aan aan ka warqabo ee waa qaldanaan karaa inay labaatan qofood saarnaayeen toban ay geeriyootay lix oo anaga hadda isla soconay aan ka badbaadnay iyo afar oo dadkii doonta wareen ahaayeen doonta markii aan soo dhaafnay webiga waadi meel la dhahayo webigii biyaha roobka iskaga darsoomaan ayaa hirka nagu soo baxsay hirka markuu nagu soo baxsayna doontii ninka xooguu u wadin xooghaa u wadin ayaa wuxuu yiri gudoomiyihii hore gobolka ma uusan istaajinin hir kalaa nagu yimaada doontu way gaduuntay markay gaduuntayna aniga anka midig oo masaajid ku yaalo ayaan u booday waan waan dabaashatay laakiin ilaaha i badbaadiyey dabaalkuma aanan badbaadin waktigeydana ma iisan gelin dad iga dabaal badan webiga gees intay uga baxaan geeska kaleeto uga gashin jireen ayaa ku geeriyoodeen
aada u mahadsan tahay safi salaamudaladoo
taasi waxay ahayd safiyo xasan sheekh cali jimcaale oo ah maayarka ama duqa magaalada beledweyne oo iiga warramaysay xaaladda magaaladaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay daadad lixaad lihii ku soo rogmadeen kuwaasoo khasaare naf iyo maalaba geystay boqolaal kun oo dadan ah ka saaray magaalada oo geeyey daafaha magaalada oo ilaa iyo hadda ay daadsan yihiin barnaamijka wicitaanka ayay marti igu ahayd intaynu barnaamij kan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaay oo inuu waday barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha intaasi aynu ku dhaafno markana somalilan golaha wakiilada somalilan ayaa cod aqlabiyad ah ku laalay xeerka macdanta somalilan kaas oo ay golaha uu horyaalay muddo dhowr sano ah warkan waxaa hargeyse ka soo diray qadar maxamed cakulle fadhigan golaha wakiilada somalilan ee maanta ayaa mudanayaasha aqalka wakiiladu waxa ay cod aqlabiyada ku laaleen xeerka macdanta somalilan kaasi oo noqonaya xeerkii ugu horreeyey ee la xidhiidha arrimaha khayraadka dabiiciga gaar ahaana macdanta ee golaha la hor keeno xiisaha gaarka ah ee ku dhex jiray diidmada xeerkan maanta ayaa waxay ahayd in cutub cutub loogu codaynayay xeerkan oo islamarkaana golaha wakiilada xildhibaanada fadhiyey mararka qaarkood ay muuqanayeen in tiraahaana isku soo dhowaanayaan in kasta oo mar kasta xildhibaanada diidani tiradoodu ay sarraysay sagaal iyo labaatan xildhibaan ayaa ugu dambayn xeerka ku diiday codaqlabiyada halka koob iyo labaatan xildhibaanna ay oggolaadeen sidaasi ayaana xeerka macdanta somalilan uu ku jabay guddoomiyaha guddi hoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye ayaa markii codayntani ay dhacday kadib waxaan weydiiyey sida uu u arko diidmada xeerkii guddidiisu soo diyaarisay horta xeerkan waxa la ydhaha xeerka maclinta somalilan waxa uu golaha wakiilada yaalay muddo dhowr sannadood imika aan guddideeda gacanta ku haysay kolba maadaama uu yahay xeerkii u horreeyey ee macdanta ku saabsan ee golaha wakiiladu doonaya inuu ansixiyo la tashiyo badan buu samaynayey khabiiro iyo egesbeer dad ah oo lagu casuumo iyo dadka khabiirada ah ee somalilan u dhashay iyo wasaaradda macanta iyo waa laga wada shaqaynayey workshopyo badan iyo siminaaro badan baa laga galay kadib guddidu way diyaarisay waxaana goloweynaha aan u gudbinay dhowrkii cashe ee soo socday hase yeeshee saaka markii ay codayntu ay timi golaha wakiiladu waxa ay noqotay golaha wakiilada in ay majoratigii golaha wakiiladu ay xeerkan diidaan oo ay ka codeeyaan taasina markaa waxay keentay inuu xeerkaasi uu sidaa ku jabay ma jirin dood cad oo ka dhex muuqanaysay ama qodobo farsamo ahaan ay xildhibaanadu dureen hase yeeshee waxaa muuqanayey in xildhibaanada aqalku ay isku raacsan yihiin in xeerka la diido guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee khayraadka dabiiciga iyo deegaanka waabeeye ayaan weydiiyey sida uu u arka arrintaasi waxay ku tusaysaa waddamo badan oo afrikaaba waxa la yidhaha resourceska ama khayraadkooda marka lasoo saarayo wuxuu ku keenaa dhibaato marka waxa iska jira uun inay dadku cadhaysan yihiin ama batrool haddii lasoo qaado oo aanayna weli u buslayn baa arrintan ina muujinaysaa waayo qodobo farsamo oo ay xildhibaanadu tilmaamayeen ilaa in halkaasaa uu ka xun yahay iyo halkaas maarata u baahan in wax laga qabto toona may ahayn marka dee waana sharci mar haddii ay dee majority golaha uu codeeyo marka waxay la tahay inaan xeerka dee la noqono oon dubis ugu soo habayn doono oonbay ayay noqonaysaa insha allah marka la eega siyaasiyan aqalka wakiilada ee somalilan waxaa inta badan la sheegaa in aqlabiyadu ku leeyahay xisbi xaakimka kulmiye hase yeeshee marka la eega saaka diidmadan xeer waxa ay noqonaysaa in golaha wakiilada la isdul taago waxaana su-aashan weydiiyey guddoomiyaha guddi hoosaadka xeerkan gacanta ku haysay mister waabeeye haa way muuqato saaka muu ahayn golahu muu xisbiyeysnayn marka waxaa midaysay uun didista xeerkan runtii dee xildhibaanaduna dee shaksi shaksi mid waliba waxa uu ku dadafaynayey anigu dee maan garan laakiin anigu raggii guddoomiyihii guddidaan ahaa waan ka soo shaqaynay waan soo seexnay anigu sideedeeda xubnood xeerkan in la ansixiyo procedurekii sharciga ahaabuu maray laakiin dee nasiib darra wax dhacday anigu waxaan aaminsanaa dee xeerkan inuu yahay xeer uu qaranku u baahan yahay oo in la ansixiyo laakiin waxaad moodaa jawiga guud oo maaragtay siyaasiyan marxaladan iminka iska yaro kacsan inuu ka turjumayay tani oo ay fariin ahayd uun manu qaatay saaka xeerkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee macdanta somalilan la xidhiidha ee la keeno golaha wakiilada ee somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa
laanta afka soomaaliga e v o a ayaad weli dhagaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna war naga soo gaaray magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun ku riday saddex qof oo lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab kuwaas oo ay maxkamaddu ku caddaysay inay qaraxyo dhigayeen waddooyinka maxkamadda ayaa ku xukuntay cabdikariim maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano siisey iyo cabdiqani cali maxamuud cali oo isna ku magaca dheer bunayste min shan iyo toban sano oo xariga halkay maxkamadda ku xukuntay cali muxiyadiin abshir cali kuulow muddo shan sano oo xariga maxkamadda ayaa sheegtay in labada qof ee hore lagu xukumay shan iyo toban sano midkiiba ay ku kala biireen al-shabaab sannadihii laba kun lix iyo tobanka iyo laba kun toddobiyo tobanka qofka saddexaad ayaa la sheegay inuu ka caawinayay xubnahaasi inuu u kaydiyo qoryaha cabdiqaadir
aad baa umahadsan tahay caasha markanna waa dhinacii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda kubadda kolayga ee golden state warriors oo ah kooxdii sannadihii lasoo dhaafay la loodin waayey ayaa xil ciyaareedkan qaadanaysa mid ka mid ah waayihii ugu adkaa ee soo mara taariikhdeeda golden state warriors oo ciyaartay lix kulan tan iyo intii uu furmay horyaalka kubadda kolayga ee maraykanka ayaa la kulantay shan guul darro oo si darandoori ah ugu dhacay hal mar oo keliya ayay badiyeen taas oo ka dhigan mid ka mid ah ku bilaabashadoodii ugu xumayd ee waayahooda ciyaareed taageerayaasha kooxdan ayaa qaadan la' waxa ku dhacaya kooxdoodii iyadoo durbaba uu hoos u dhacay dadkii ku sharatami jiray kulammada ay ciyaarto kooxda golden state warriors oo si fudud guulo isdabajoog ah ku gaari jirtay maalmihii wacnaa ee warriors ayaa u muuqda kuwo isku beddelay maalmo adag oo jahwareer ah waxayna xaajada ku foorartaa tababaraha maamula kooxdaasi ee steve ker oo cadaadiska uu ku sii kordhay ker ayaa loo arkaa inuu yahay maskaxda golden state gaarsiisay heerka ugu sarreeya ee ay gaarto koox ciyaarta horyaalka kubadda kolayga ee maraykanka laakiin isla kooxdii uu dhisay ayaa hadda hoos u degaysa dhibaatada haysata kooxda golden state ayaa soo bilaabatay markii uu dhaawacmay ciyaaryahan clay thomson ku bilaabashada xun ee kooxda warriors oo aan looga baran sannadihii lasoo dhaafay ayay dadka ciyaaraha kubadda kolayga ka faallooda sabab uga dhigeen ka tegistii keven duran oo ahaa laacibkii ugu wanaagsanaa ee kooxdaasi iyo dhaawacyada soo gaaray labada xidig ee kale ee ugu muhiimsanaa kooxdaasi ee stephen kerry iyo clay thomson saddexda xidig ayaa kaalin weyn oo muuqato ku lahaa guulihii kooxda warriors oo ay ka mid ahaayeen shan fiinaal oo koryaalka ah oo kooxdan saddex ka mid a ay ku guulaysatay inkastoo kooxda toronto robters koobkii ugu dambeeyey ay ka qaaday oo markii dambe ay dhibanayaal u noqdeen duraan ayaa xil ciyaareedkan ku biiray kooxda broglin nuts ee kubadda kolayga oo sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahan kayri ervin oo isna ka soo tegay kooxda boston hadda warriors waxa ay gaareen hal guul lix kulan oo ay ciyaareen shanna waa la garaacay oo uu ku jiro oo ay ku jiraan saddex kulan oo garoonkooda cusub lagu garaacay clay thomson ayaa ku dhaawacmay kulankii fiinaalka ee xil ciyaareedkii hore ay la soo ciyaareen kooxda toronto dhaawaciisa ayaa aana noqday mid halis ah oo sabab u noqday inuu muddo dheer maqnaado iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo sheegin xilliga uu garoommada soo geli doono stephen kerry ayaa isagana dhaawacmay kulan ay la ciyaarayeen kooxda venekis ee xili ciyaareedkan dhaawaciise ayaa la sheegay in ugu yaraan uu qaadan doono muddo laba bilood ah taas oo dhabarjab ku noqon karta kooxdiisa xaalkii kor u socodka ahaa ee golden state ayaa u muuqda mid hadda hoos u socda lamana oga waxa ay ku dambayn doonto iyo halka ay gaari doonto warriors oo aan safka ku haysan adeega xidigaha kale ah kevan duran clay thomson iyo stephen kerry oo iyagu hadda aan joogin xiddigahan ayaa celcelis ahaan kulankiiba si wada jir ah ugu dhalin jiray kooxdooda ugu yaraan shan iyo lixdan dhibcood waana in ka badan kala bar awooddii ay ku garaaci jirtay koox kastoo ka hor timaadda taas oo caddayn u ah markii midkood uu dhaawacmay uu safka ka baxay laga qaaday koobkii ugu dambeeyey ee toronto ay kaga guulaysatay wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
muusigaasi dhegihiinna ku soo dhacayana waa heestaan kudhageedu yahay ha iga goosan waad iga gacan sarraysaa codadka aamine feer xuseen iyo maxamed sulaymaan tubeec
nafsi ruuxii kaaxshaa godolkii soomaaleeye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ruuxii kaaxshaa godolkii soomaaleeye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaadana garilahay weeye argudashadaadana garilahay weeye ayga goosan caawad ayga goosan caawad iga gacan sarraysa ayga goosan ah ayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu melete qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu melete waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
codkaasi fanaanada aamina feer ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen aniga oo cabdiqaadira iyo caashi ibraahim aadan iyo soo saaristii bashiir abikar cabdulaahi tan idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ayga goosan caawad ayga goosan caawad iga gacan sarraysa ayga goosan ayga goosan caawad iga gacan sarraysa
gacalkii awgaa u gooyo waxaanay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan gargaarkii galadkaaga waaye waxaanay gandoodii oo goxoshow dambayse waxaanay gandoodii oo goxoshow dambayse